kulanti wanaagsan akhaarta hawada naga dhegaysanaysa halkan waa shabakadda wararka talex mediaad ka dhegaystaan w w dot talex dot net waxaa khadka taleefanka ee dalka germany nagula soo xidhiidhay saada cali warsame oo ah finaanada qaranka soomaaliyeed oo xilligan ku sugan dalka germany saado ayaa markaasi waxa ay doonaysaa inay ka hadasho arrin la xidhiidha mid ka mid a madaxda dhaqanka beelaha dhulbahanteen waxaana ugu horreyn weydiiyey saada bal marka hore ujeeddada ay talex media ula soo xidhiidhay in ay noo sharaxdo waxaanay hadalkeeda ku bilowday bismillahi raxmaani raxiim walaal waa ku salaamay aad baad u mahadsan tahay waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtada intay dhegaysanaysa iyo intaanay dhegaysanayninba waxa aan ka hadlayaa oo aan kuula soo xidhiiray baryahan dambe waxaa socda saxal ayaa socda waxaa laga tegay wixii ummaddu ay ahaan jirtay haybadii dhaqanku lahaan jiray maxayda ayaa la qiimeyn maayo qofka mudan in laga xishoodo laga xishoon maayo waxa arligii ku batay waxaad idinku tiqiineen iyo xun warar xun baa yimid qoraal xun baa socota maxayda websaydadii waxaan arkayaa websaydadii dhulbahante siiba dhulbahante ayaamahan gesas ka soo baxaya oo haddana aan raaligelin laga bixinaynin isimadu waa waxa ugu sarreeya ummadda waa shayga ugu sarreeya oo ugu haybada weyn leh oo laga xishoodo oo la qiimeeyo oo laga dambeeyo waa waa ummadda haysa masiirkeena haysa marka waxaan arkayaa hadda ka hor waxaan arkay websaydho lagu soo qoray boqor cabdilaahi oo laleeyahay dhaqanka guud golaha dha golaha sare ee dhaqanka guud ee khaatumo ayaa waxay ka qaadeen maxay dahay isinimadii waxyaableba ila noqotay waan qaadan waayey dee qofku inuu qofka waxaa qoraya horta inuu dhaqanka yaqaano ama isinimadu waxa ay tahay uu yaqaano ayaa ka horey waxaan markaa u aamusay ayaantaas waxaan isdhahaa bacdamaaba la yidhi golaha sare ee dhaqanka ayaa waxaa arrintaas sameeyey inay iyagu ka jawaabaan oo yidhaahdaan war maanu odhan ee hanagu been abuuranina ma arag wax ka jawaaba oo arrintaa yidhaahda maaha been waa been abuur ma aanan arag waxaa markaa u muuqanaysaa in dee ay ka raalli yihiin bay u muuqanaysaa taasuna nusqaan bay ku tahay xaggooda marka aynu runta eegno maanta waxaan arkayaa websaydha dhulbahante oo lagu soo qorayo maxay dahay beesha hayaag ayaa waxay ka qaaday xilkii maxay dahay isinka boqor cabdilaahi aad baan uga xumahay in waxyaalahaas dad aan dad makasa oo aan garanaynin qiimaha uu leeyahay dhaqanku iyo isinku haybada uu leeyahay inay maalin walba afka balaq ku siiyaan oo ay gaadhaan isimada iyo dadka haybadala aad baan uga xumahay marka waan ka xanuunsaday waxaan doonayaa in ummadda soomaaliyeed ama beeshaa dhulbahante qof kasta oo waxgarada oo inaba xil uu saaran yahay arrintaa inuu ka jawaabo oo jawaab cad ay ka bixiyaan waxaan kaloo doonayaa in isimada dhulbahante arrintaana ay jawaab ka bixiyaan waan ka raali gelinayaa boqorka gefka iyo afxumada waxa soo qoray waxaanna waxaan leeyahay warbarta sida wax loo qoro kolka hore intaadan baranin sida teebka loo qoro kolka hore waxaad soo barataa maxaa la qori karaa maxaanse la qori karin waxaan aan aan aan ku gudaadinayaa ama aan u sheegayaa ama aan ku boorinayaa inay si degdega uga bixiyaan raaligelin websaydhada waxaa soo qoray oo ay jadkooda arkaan oo ay khaladkooda arkaan waxaan kaloo u sheegayaa inayan mar dambe ku dhicdhicin isimada oo eeyan waxayan mudnayn ama waxaan u qalmin eeyan kula kicin haddii kale xagga rabbi ayay ka kalaadgaroobi doonaan xagga rabbi ayay ka demi doonaan wabtay furnaan doonaana ma jiro waxaa dubuhu inoogu dhacaya oo laydi soomaalidu u hagaagi la-dahay wixii qofkii laga haybadaysan jiray iyo qofkii xurmada lahaa iyo qofkii kaxishoodka mudnaa ayaan laga xishoonayna lagu dhacdhacaya marka waxaa laygu yidhi nin nairobi jooga ayaa waxaa qoray baa la yidhi waxaan leenahay raaligelin ka bixin haddii aadan raaligelin ka bixin cawaaqib baa xagga samada kaaga soo dhici si degdega insha allah biidnillaahi kariim gacmaha aad ku qoraysana dib dambaysa inaadan wax ugu qorin ayaanu ilaahay ka barinay insha allah bismillaahi kariim kuna inuusan kaa soo bixin baanu ilaahay ka barinay aad baan uga raaligelinaya boqor cabdulaahi waxaan leeyahay raalli ahow wadankeena oo dhan baa burburay sagxadaynu fadhinaa waxyaalaha soconaya sarka soconaya waad aragtaan waxaan kaloo leeyahay beelgu beelweynka hayaad si degdega jawaab arrintaa ha uga bixiyeen ma aha dhaqanku wax uu dooranayo nin ama xildhibaan la isku qoro ama xil la doogayo ama tuug ama siyaasi qalin wata ma aha waa wax umadi soo doorato oo iyagu ay jooskooda leeyihiin oo qofkooda la soo baxaan iyagaana go-aanku ka yimaada haddii qof kale u yidhahdo waanu hadlayaa dee waa gef beeshaana ges bay ku tahay oo waxaa laga dhigayaa beeshaasu inayan mas-uul ahayn shaksigii lagula hadlayna ges bay ku tahay oo dhaqankii ayaa meel lagaga dhacaya marka waan ka xumahay ha laga waantoobo geska loo geysanayo maxay yidhahdeen isinka iyo dhaqanka marka waxaan leeyahay war geska ha laga daayo isimada aad baad mahadsan tahay saado su-aasha aan jeclay inaan kaa weydiiyo halkaasi waxay tahay sideedaba xil ma laga xayuubin karaa isim beel dooratay maya lagama xayuubin karo laakiinse waxa weeye waa ges waa ninaan xishoonaynin yacniga asaadan lahayn ma qabatid asaw ilaahbaa ku dilaacsay bay sheekada sheekadu socotaa yacniga waa xilmo saara xishood baan jirin xaqdhawr baan jirin gabashaan jirin innaba xanjareeri baan jirin dadkii waxay noqdeen wax magaratadii aan waxba lagu aamini jirin ee la ilaalin jiray ee la hagi jiray ayaa maanta soomaaliya hagaysa iyagiiba waqtaydadii fadhiya iyagiiba meel walba taagan marka qof wax magarato ahi dee mar hadduu meesha kuu taagan yahay halaa ka bixi maysa marka aad baan uga xumahay iska xayuubin kartaa ma jirto isinkahaynte beeshiisa beeshiisuna iyagay u taalla waxay odhanayaan maaha beeshiisa anigu inaan u hadlo maaha anigu inaan idhahdo beeshiisii baan afkoodii noqonayaana ma beesha naftirkeeda buursi ku tahay taas si degdega haddaynu uga jawaabinna de beesha naftirkeedaaba maxay gaf ku noqonaysaa waxa kaladaydu ay tahay dhallinyaradu kolka hore ha soo bartaan sharciga saxaafadda ha soo bartaan diinta ha soo bartaan ha soo bartaan ibni aadanimada ha soo bartaan ha soo bartaan akhlaaqda iyo asluubta wanaagsan ha soo bartaan ka hor inta eeyan waxba qorin war laguma qaato haybadda iyo maxay lahaye saxaafadda iyo qoraalka lacag laguma qaato ma aha in inta lagu siiyo wax yar in midku yidhaahdo orodo waxaa ii soo qoro qofkaa ii soocay xagga rabbi baad ka caayan tahay xagga ummadaad ka caayan tahay adigaa iscaayay nusqaan baa tahay marka kolka hore waxaan leeyahay waar intaydan wax qorin ama intaydan masraxa imaan ama intaydan hal wax bilaabin kolka hore wax weliba sharcigay leeyihiin diintaa dhigaysa asluubta wanaagsan baa dhigaysa caqliga suuban baa dhigaya shuruucda adduunka u taal baa dhigaysa war kolka hore wax soo baro markaad wax soo baraysa markaa qoraalka iyo hadalka iyo maxay dahay markaa kelinta ku dhaqa aad iyo aad baad u mahadsan tahay saada cali warsame oo ku sugan dalka germaniga aad baad u mahadsantahay